garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa maanta lagu qabtay kulan muhiim ah oo dhex maray qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda unisef kulanka ayaa diiradda lagu saarayey sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ku aadan wax kaqabashada dhibaatooyinka bini'aadnimo ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kulanka ayaa xoogga lagu saaray qorshayaal ku saabsan horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada helitaanka biyo nadiif ah iyo ka hortagga xaaladaha degdega ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa sheegay in iskaashiga hay-adaha caalamiga uu muhiim u yahay wax ka qabashada baahiyaha biniaadnimo ee bulshada dowlad goboleedka jubbaland ilahi maanta iskale maanta waxaan halkan ku lahayn shir waxaa nala joogay marti qiimo badan oo hay-adda unisef ugu sarreyso hogaaminaysay mr wafa wuxuu ahaa shir runtii macno weyn noogu fadhiya ka jubbaland ahaan waxaa ka qayb galay wasaaradaha wada shaqaynta dhow ay la leedahay unisef sida wasaaradda gargaarka wasaaradda biyaha caafimaadka waxbarashada haweenka iyo hay-adda qaxootiga jugri iyo wasaaradda environmentiga iyo hay-adda wakaaladda biyaha unisef waxay ka mid tahay hay-adaha sida dhow la shaqaysa jubbaland wax badan baa ay la qabataa dowladda jubbaland dhammaan deegaamooyinkao dhan oo ay kala shaqayso arrimaha biyaha caafimaadka protectionka iyo arrimaha emergencyga aad baa uga mahad celinaynaa shaqadooda waa sii wada shaqayni doonaa haddii alla idmo waxaan rajaynayaa in arrimaha hadda taagan ee ka dhashay xaaladaha bini aadamnimo ee jubbaland ka jira sida biyo la-aanta cunto la-aanta iyo xagga caafimaadka baahiyaha ka jira iyo xagga waxbarashadaba in si dhow aan uga wada shaqayn doono unisefna ay si dhow insha allahu tacala arrimahaas u fiirini doonto lana kordhin doono shaqooyinka hadda la sii waday sidaasoo kale waxaan ka hadalnay in degmooy deegaanada ay ka jiraan hadda baahiyaha gaarka ah si gaara loo fiiriyo meelihii la tegi kara booqasho lagu tago la gaadho waxaan rajaynaya insha allahu tacala shaqooyinka in lasii dardargelin doono aad baan ugu mahad celinayna unisef si kastaba kulankan ayaa lagu go'aamiyey in la dardargeliyo dadaalada lagu horumarinayo adeegyada muhiimka u ah bulshada